guddiga dowladda soomaaliya u qaabilsan arrimaha xujayda ayaa maanta si rasmi ah loogu wareejiyey gaadiid gurmad deg deg ah oo si buuxda u qalabeysan kuwaasi oo loogu talagalay in lagu daryeelo caafimaadka muwaadiniinta soomaaliyeed inta lagu guda jiro gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan gaadiidkan oo ah ambalaasyo casri ah ayaa lagu qalabeeyey agab caafimaad oo dhammaystiran sida sariiro lagu daweeyo bukaanada daawooyin iyo qalabka gargaarka deg dega ah ujeedada laga leeyahay ayaa ah in xujayda soomaaliyeed ay helaan adeeg caafimaad oo deg dega ah haddii ay dhibaatooyin caafimaad ay kala kulmaan xilliga ay gudanayaan xajka sida uu warbaahinta la wadaagay madaxa xafiiska arrimaha xajka doctor khadar daahir suleymaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد آه إلهي بان سبحانه وتعالى مهد له عاوة وحان هلكن كلو وريقني آه بابورتي أمبلاسكا أما إسعافيضا والله تلقى لي سنة كان كنا فربقل لحيا فرتن لبكن لباتن يو آه شن حجيدة الصوماليات يا عليك جودة آه بابورتا دركيسان بوا بابورتن آه هلكن نقدم بيسا afar baabuur baabuurtu saad wada arkaysaanba waa afar dhammaantood waxaa sanadkan la soo rogay shuruud cusub iyo tacliimaad cusub oo ka soo baxay dowladdan aynu walaalaha nahay sacuudi arabiya shuruuddaasoo ay ka mid ahayd in midabka la bedelo oo midabka baabuurta iscaafka loogu talagalay xafiisyada arrimaha xajku uu noqdo midabka buluuga uu noqdo lagana bedelo midabkii hore ee guduudka ahaa sababtuna ay tahay in ambalaaska dowladda sacuudiga uu u eegaanayo oo aan la kala garanaynin si markaa loo garto in baabuurta noocan oo kale ay isticmaalayaan xafiisyada arrimaha xajka una adeegayaan xujadooda in midabkii laga bedelo ilaahay fadligii midabkii si afar maalmood iyagoo markii hore shirkaddii laga soo kireeyey ee sacuudiyaanka ahayd halkan ay noogu keentay oo wasaaradda caafimaadka ee qaybteeda khusaysa arrintani ay jeegareeyeen ay hubsadeen inay yihiin baabuurtani baabuur uu runtii muxuu ahaayey uu munaasiba oo ku habboon in la isticmaalo oo loo isticmaalo adeegga xujada loo isticmaalo kadibna midabkii laga soo bedelay oo maktabkeenna iyo xafiiskeenna iyo dowladdeenna iyo shacaarkeenna iyo calankeenna lagu soo dhejiyey ayaanu halkan maanta alxamdulilah kula wareegnay baabuurta waxaa u dhammaystiran dhammaan waxyaabihii loogu talagalay ee baabuurka ambalaaska qalabkii oo dhan baa u dhammaystiran waa baabuur cusub oo moodeelkeedu runtii labada kun iyo afar iyo labaatanka uu soo baxay waa baabuur dhammaantood runtii muxuu ahaayey diyaara waxaanu ilaahay subxaana watacaala ugu mahad celinaynaa aan ugu mahadinaynaa in aanu caawa halkan kula wareegnay ay diyaar u yihiin in muxuu ahaa darawalladiina runtii ay garab taagan yihiin halkan waxaa taagan doctor cabdalle oo muxuu ahaa lejnada ama guddida caafimaadka muxuu ahaa odaygeedii ama ra'iiskeedii ah oo runtii ku mashquulsanaa baryahanba si aan baabuurtaa quruxda badan le maanta aynu ula wareegi lahayn iyo istaafkiisii iyo tiimkii dhammaan halkan bay joogaan ilaahay baanu subxana wa tacala ugu mahadinaynaa waad mahadsan tihiin jazaakum allahu khayran waxaan leenahay shaqo wanaagsan iyo insha allahu tacaala shaqo wacan arrintan ayaa timid xilli ay soomaaliya sanadkan filayso in kumanaan muwaadiniin ah ay kaga qayb qaataan gudashada xajka kuwaasi oo u safri doona dhulka barakaysan ee sacuudiga